doctor cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne islamarkaana u waramay radio baadhoola ayaa beeraleyda gobolka hiiraan ugu baaqay inay ka digtoonaadaan dhibaatooyinka ka dhalan kara dawooyinka kiimikada ah ee loo isticmaalo beeraha kuwaasi oo halis geli kara nolosha dadka iyo duunyada ee ka agdhowaada beeraha sunta lagu buufiyey sunta ugu daran ee dadka iyo xoolaha saameysa ayaa ah agar needa oo lagu buufiyey beeraha taasi oo horey u galaafatay nolosha dad beeraley ah kadib markii ay isticmaaleen midhaha dalag sumaysan doctor cabdiraxmaan ayaa ka waramaya saameynta sunta lagu buufiyey beeraha dhibaatooyin badan ayay markaasi keeni karaan in markaa la adeegsado suntaas amaba loo adeegsado kiimikadii si qaldan beertii loo adeegsado waxaa ugu horeeya midda koowaad nabad guur in markaa loo isticmaalo si xaddhaaf ah suntii cayayaanka loo adeegsanay iyo weliba bacrimayaashii ayaa inta badan keeni kara nabad guur ama luminta nafaqooyinka ciidda qeyb ayay ka noqon kartaa waxyeelada ama dhibaatada beeraleydu ay ku qabaan in ay adeegsadaan joogteynta kiimikada midaas ayaa qeyb ka noqon karto waxaa kaloo qeyb ka noqon karo inta badan biyaha markaasi wasaqeynta ilaha biyaha sida webiyada baliyada iyo ceelasha intaba qofkii waa beeraley waxaa laga yaabaa inta badan in uu biyihii u adeegsado suntii dadkii waxyeelo inay markaasi kasoo gaarto qofkii haddii biyihii suntii ay ka gaarto waxaa waaye deegaankao dhan waxay u noqon kartaa markaasi mid waxyeeleyso ama dhibaato ku keeni karto qodobka saddexaad oo inta badan marka aan ka hadlayno dhibaatooyinka ay keeni karaan inta badan kiimikooyinka beeraleyduna markaasi ay ka cawdaan waxaa qeyb ka ah sumowga deegaanka guud saa ogsoonnahay deegaanka guud ahaan inta badan haddii kiimikadii beeraleydu inta badan ay adeegsadaan mar walbana ay noqoto mid si joogteyn ah loo adeegsado waxay markaasi sababi kartaa deegaankaoo dhan inuu noqdo markaasi sumoobo waxaa wanaagsan marka qeybtii ay ka adeegsan lahaayeen dadka beeraleyda sun joogteyn ah ama kiimika joogto ah dalagana ay u adeegsadaan in la sameeyo qaab markaasi lagu yareyn karo iyo bacriminta marka laga hadlayo suntiiyaa qeyb ka noqonayso laakiin qaab kale oo kala duwan oo lagu bacrimi karaa jirto sida in la adeegsado compost waxyaabaha inta badan loo yaqaano in ay adeegsadaan beeraleydu god gaarayo ama laba mitir isku weer la qodo oo inta badan qashinkii beerta yaalay wax alaala wixii caro hiil waxaasoo dhan laisku daro beertaada waxay noqonaysaa mid bacrimin kale u baahnayn waxyaabahaasoo dhan inta badan marka waa waxyaabo loogu maarmi karo kiimikadii iyo wixii lamid dalaga birita ka maalin aada abuurtayna wuxuu noqonaa mid tayaysan suuqa marka la geeyana noqon doona midka ugu fiican adigoonan u adeegsanin wax kiimiko beeraleyda gobolka hiiraan ayaa beerahooda u isticmaala noocyo badan oo ka mid ah sunta looga hortago cayayaanka si ay u helaan dalag tayaysan iyadoo taasi ay garab socoto saameyn kale oo ka dhalan karta suntaasi